Deegaanka Shabeelle, oo qiyaastii soddon kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ka jira xaalado adag oo dhanka nolosha ah, haba ugu darnaato biyo la'aan baahsan oo ka jirta deegaankaasi. Maxamed Dheerow, oo ah guddoomiyaha deegaanka Shabeelle, ayaa ka warbixiyay biyo la'aanta ka jirta deegaanka.
deegaanka shabeelley dayac aad iyo aad ayaa aad ugu jira xagga biyo la'aanta iskuul la'aanta musqulo la'aanta caafimaad la'aanta intaas waa ka dayacan tahay dhanka biyaha aad iyo aad aan ugu xunnahay weliba sida ugu badan dhanka biyaha in laga caawiyo waktiga hadda la joogo dhanka biyaha in laga caawiyo aan aan codsanaynaa maraha qaar waxaad arkaysaa qof oo maxaan ku yidhahdaaye habar ciyaalkeeda macnaha ilaa iyo toddoba sideed yihiin oo xaafad kale macnaha koobka biyaha ka soo qaadanayso oo xaafaddeedii biyo ka waaysay oo meelay biyo u doontana aan lahayn oo iska rafaadsan oo gaari aan ciidan isleeyahay oo meesha iska oo meelaha iskaga socdo macnaha ciidamada jubbaland ay wataan war biyo iiga shuba dhehaysa barkadihiina waa mariyihiin oo meesha ceel ma laha maxaan ku yidhahdaaye ma laha baldos ma laha dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha samafalka inay xagga biyaha iyo waxyaabaha nuucaas ay naga soo caawiyaan